wasiirka wasaaradda biyaha maamulka somalilan sareebaan yuusuf cali koore ayaa xiriga ka jaray ceelbiyood laga hirgeliyey magaalada wajaale ee gobolka gibiley munaasabada xirag jarka waxaa wasiirka ku helinayey maamulka gobolka gibiley mas-uuliyiinta magaalada wajaale iyo qaar ka mid ah bulshada magaaladaasi sareebaan cali koore wasiirka wasaaradda biyaha maamulka somalilan ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada xirigjarka ceelbiyoodka aad baan u jecel aad baan ugu faraxsanay inuu markhaati ka noqdo cismaan oo sheegay in ilaa siddeetan sano in ka badan wajaale biyo laga doondoonay maanta inuu markhaati ka noqdo wajaale oo saddex ceel oo degdega oo riigaga laga helay ilaa ingiriiskii ilaa dowladihii ka horreeyey waxaa la lahaa buu yidhi wajaale biyo ma leh maamuladii somalilan ee kala dambeeyey iyaga qudhoodu way qaateen wajaale biyo ma leh maanta ayay rumowday inay wajaale biyo leedahay waxaan ku faraxsanahay inaan biyihii hore wajaale la joogay oo bilaabay saddexdaa ceella markaan wasaaradda imid wajaale uma qorshaysnayn in laga qodaa xitaa xisaabta kuma jiro laakiin saddexdaa ceel muddo aan ka badnayn laba bilood ama saddex bilood ayaan go-aankooda inaan ku mobalayskareeyo qaar qaar ka mid ah xubnaha goobjoogga ahaa munaasabadda xerigjarka ayaa soo dhoweeyey hirgelinta ceelbiyoodkan maanta waa maalin weyn oo aynu halkan u joogno xarikajarka ceelkii saddexaad ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu ka hirgelisay deegaankan laambar waaqo oo loo qoday wakaaladda biyaha wajaale sidoo kalena ay ka faa'iidaysan doonaan dadka deegaanku waa tacabka ballaadhan ee wasaaraddu gelisay qaranka iyo gobolkaba waxaan filayaa inuu ceelkani yahay ama ka mid yahay ceelasha meelaha ugu istaraatiijisan qarankan ku yaalla
inaynu maanta u dabaaldegayno biyihii ilaahay subxaana wa tacaala iyo ceelkii nagu guuleeyey mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaba aada iyo aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa iskaashigaasi wadajirka ah ee dadka deegaankeenna iyo waddankeenna aynu biyaha runtii baahidaa biyood ee taalla aynu ilaahay subxaana wa tacaala inoo qadaray inaynu ka jawaabno waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda biyaha oo inta badan dadaal badan ka muujiyey sidii loogu heli lahaa wajaale biyo ballaadhin aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloon soo dhowaynaynaa waxqabadka magaranaysaa ay xukuumaddu ka qabatay magaranaysaa deegaankan wajaale oo aad aan ugu baahnayn biyo si kastaba ceelbiyoodkan laga hirgeliyey magaalada wajaale ee gobolka gibiley ayaa muhiim u ah bulshada magaaladaasi